بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suurat اlambiyaa waana makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo labiyo toban aayadood bismi اllaahi الرaxmaani الraxiim اqtaraba linnaasi xisaabuhm wahm fii gaflaة mucriduun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi iqtaraba waxaa u soo dhowaaday linnaasi dadkii waxaa u soo dhowaaday xisaabuhum ay waqtu xisaabihim xilligii la xisaabinayay ayaa dadka u soo dhowaaday walxaal bay xisaabtaasi u soo dhowaatay hum iyagu dadkii fii gaflah mooganaan ay ku sugan yihiin oo mucriduuna ay ka sii jeedaan u diyaargarowga maalintaas iyo xisaabtaas allah waxa uu ihi maa yaatiihim uma yimaado dadka min dikrin ay dikrun waxyi ama qur'aan uma yimaado qur-aankaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday uma yimaado qur-aankaasoo muxdathin ay jadiidin nusuul soo dejintiisu ay cusub tahay oo ah xadiidu cahdin birabbih mid mar dhow oo wakhti aan dheerayn ilaahay xaggiisa ka yimid oo laga soo dejiyey qur-aankaas soo dejintiisu ay cusub tahay uma yimaado ilaa hadduu u yimaado se istamacuuhu way dhagaystaan qur-aankaas walxaal bay dhagaystaan hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan oo ay ku jeesjeesayaan laahiyatan quluubuhum laahiyatan xaal ay mashquulsan tahay quluubuhum qalbiyadoodu ay mashquulsan tahay oonay uba soo jeedin allah waxau ihi wa asaruu waxay qarsadeen annajwaa faqi ayay qarsadeen aladiina kuwiibaa faqa qarsaday oo ficilka asara faacilkiisii waa qaato waa waawuljamaacahaas dee sida saxiixa ana ficilkii mar hadduu faacil damiiro qaatay isam kaloo daahira faacil kale u qaadan maayo oo luqada daciifka ee luqatu akaluni albaraakiis mooyaane luqada fasiixa ah dee mar hadduu damiirkaa faacil u qaatay isam daahirana faacil u noqon maayo marka aladiina waxay bedel ka tahay damiirkaa hore faacilka ah waa bedelun min alfaacil marka wa asaruu way qarsadeen annajwaa faqi ayay qarsadeen aladiina kuwiibaa faqa qarsaday oo wowda ka bedel dalamuu dulmi falay kuwii daalimiinta ahaayee dembaabay ayaa faqi qarsaday oo waa maxay faqa ay qarsadeen hal haadaa ilaa basharun midlukum qaa'iliina xaale ay leeyihiin hal haadaa kani miyuu ahaaday iyagoo nebiga tilmaamaya maba ahaanine ilaa basharun bani aadam mooyaane bani aadamkaasoo midlukum idinka idinla mid ah oo waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi ah macnaheeduna uu yahay ay maa haadaa ilaa basharun midlukum kani ma ahaanin bani aadam idinla mida mooye wax kale afataatuuna oo miyaad u tegaysaan bay yidhaahdeen oo raacaysaan iyaga oo iswaaninayo oo isu caqli celinaya waa gaalada dhexdoodii oo isku tirtirsiyaya inaanay ku toosnaan waxa weeyaan qur-aanka iyo diinta markaa waxay isku odhanayaan afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan asixra sixirka miyaa u tegaysaan ay atattabicuuna sida jalaaluddiin almaxalli uu soo qadarayo ta'tuuna waa bimacnaa tattabicuuna miyaad raacaysaan sixirkaas walxaal miyaad raacaysaan sixirka qur-aankay sixir ku sheegayaane antum idinku tubsiruuna ay taclamuun aad garanaysaan sixirnimadiisa oo tubsiruunana marna waa basarkii oo waa araggii indhaha marna waa basiirada qalbiga oo waa cirfaankii ama cilmiga marka jalaaluddiin almaxalli waxa uu ku fasirayaa tubsiruuna ay taclamuuna marka basariyadani maanta waa bimacna alcilmi basarkani marka afataatuuna asixra sixirkaas miyaad raacaysaan walxaal miyaad raacaysaan antum idinku tubsiruun ay taclamuun aad garanaysaan inuu sixir yahay qaala waxa uu ihi markaa nebi muxamed rabbii rabbigay ayaa yaclamu og qiraa'ada kalena waxa weeyaan qul waxaa tidhaha nebi muxamedow rabbii rabbigay ayaa yaclamu og alqowla hadalka og fi samaa samada dhexdeeda lagaga hadlayo iyo wal ardi arlada dhexdeedaba waxa lagaga hadlayo waxaad ku tidhaha nebi allow ilaahay baa u ogaal badan oo u aqoon badan cirka iyo dhulkaba waxa lagaga hadlayo oo hadalkiinani uu ka mid yahay ilaahay waa maqlayaa waana idinku abaalmarin doonaa waxaa mudateen wa huwa rabbi assamiicu allaha maqalka badan weeyi ee xumaantan aa ku faqaysaanna maqlaya aanay ka qarsoonayn alcaliimu ee cilmiga badan bal kaba kaalay hadalkaa horo inuu qur-aanku sixir yahay qaaluu waxay yidhaahdeen adgaahu axlaamin ay huwa qur-aankani waxa uu yahay adgaahu axlaamin riyooyin isku qasan oo isdhex galay oon la kala garanayn xaqooda iyo baadilnimadoodaon cidina aanay fasiri karin oo aslu dikhi waxaa isku qasan een la kala saari karin baa dikhi la yidhaah ee la ysku daray marka waa riyooyin lagu riyooday uunoo isdhex galay oo wax kala saari karaa aanay jirin bal kaba kaalay inuu riyo yahay oo kelimaadkan bal ee ku kulmay aayaadkan waxay culimmadu yidhaahdeen waa bimacna alidraabi alintiqaali waa idraab intiqaaliyaho hadal baa laga guurayaa oo hadal kalea loo guurayaa markaa bal kaba kaalay inuu riyo yahay iftaraahu bay yidhaahdeen moxamed baa abuurtoo samaystay bal kaba kaalay inuu moxamed samaystaye huwa moxamed shaacirun waaba gabayaa sidaasay yidhaahdeen falyatinaa biaaya kamaa ursila alwaluuna falyatinaa waa jawaabu shardi muqadar shardi meesha ku qadaran jawaabkiisii oo sariixa weeyi waxaa loo soo qadarayaa waxay yidhaahdeen in lam yakun ilqur'aanu kamaa qulnaa qur-aanku sida aanu ku qowleen ku sheegnay haddaanu ahayn falyatinaa dee ha noola yimaado ha keeno muxamed biaaya mucjize ha keeno caddaynaysa qur-aanka xaqnimadiisa kamaa ursila sidii loo soo diray alwaluuna ambiyadii hore sidii rusushii horeba loo soo diray ee mucjisaadka loo siiyey sidii macnaha ushii nebi muuse iyo hashii saalix oo kale yacni mucjisaadkii nooca ahaa oo kale dee ha la siiyo moxamed wuxuu sheegayaa hadday ka run tahay alla waxau ihi maa aamanat may rumaynin qablahum iyagoo hortood may rumaynin min qarya magaalo may rumaynin ee ahlu qarya yacni dad magaalo degan may rumayn kuwan hortood magaaladaasoo ahlaknaaha aanu halaagnay magaalo aanu kuwan hortood hore u halaagnay may rumaynin ee afahumma iyagaa kuwani yu'minuuna rumaynaya iyaguna rumayn maayaan weeyi oo macnuhu waxaa weeyi nimankan gaaladan quraysheed ee ree maka ee nebi moxamed kule aanu ku rumaynay mucjiso keen kuwii ka horreeyeennu halaagneenu mucjisaadka u keennayba may rumayna ma kuwanaa rumayn jawaabtu waa maya iyana rumayn maayaan alla waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka adiga hortaa nebi allow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonana ilayhim iyaga yacni rag aanu u waxyoonana mooye adiga hortaa wax kale maanaan dirin ee fas'aluu balweydiiya waxaa lala hadlayaa kuwan gaalada ee ree maka ee loogu taag laayahay nebi moxamed baa rasuul ah eelemaa malag la soo diro ayaa waxa alla uu ku yidhi fas'aluu bal hadda weydiiya ahla dikri kuwa cilmiga u ehelka ah ee wax kala garanaya ee idinka hortiin kitaabka la siiyey ee axbaarulyahuudi wa ruhbaanu nasaara ee towraad iyo injiil yaqaanay bal hadda iyaga waraysta in kuntum haddii aada ahaateen laa taclamuuna kuwa aan waxba garanay haddaydaan idinku cilmi lahayn bal kuwii idinka horreeyey cilmiga lahaa waxweydiiya oo nebi muuse ma malag buu ahaa ciise ma malag buu ahaa mise bashar bay ahaayeen bal waraysta in hore loo soo diray malag oo wax jira ay ahayd iyo inay ambiyadoo dhammi bashar ahaayeen oo idinkuna ah waxaan la timaadeen bal hadda weydiiya alla waxau idhi wamaa jacalnaahum kamaanaan yeelin rususha adiga horta aanu diray nebi allow rususha kamaanaan yeelin jasadan ay ajsaadan jidhadh oo waa bimacna aljamci mufradku ajsaad iyo jidhadh kamaanaan yeelin jidhadhkaasoo laa yaakuluuna aan cunayn alطacaama cuntada aan cunayn yacni rususha kamaanaan yeelin jidh aan waxba cunayn bal jacalnaahum jasadan yaakuluun jidh wax cunaya ayaanu ka yeelo dee waa bashar oo wax cabaya wamaa kaanuu manay ahaanin rusushu khaalidiina kuwa waaraya oo cid waxa weeyaan waaritaan loo qoray basharka ka mid ma aha rasuul iyo kayrkii toona kulligood waa wada dhimanayaan oo waa dhandhaminayaan geerida allah waxau ihi uma sadaqnaahum lwacda waxaad usoo qadaraysaa awxaynaa ilayhi maa awxaynaa waxaan ambiyada u waxyoonay waxaanu u waxyoonnay uma sadaqnaahum dabeed waxaanu u rumaynay alwacda iyoboohi iyo ballantaanu u qaadnaanu u rumaynay oo ballantu waa maxay faanjaynaahum waanu badbaadinay rusushii iyo waman nashaau cidda aanu doonnaba oo intii raacday ah wa ahlaknaa waanu halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbay ee rususha raaci waayey oo ballantaanu u rumaynay waxa weeyi dee iyaga iyo intii raacdayba inaanu badbaadinay intii ka baydha ee gaalowdayna aanu halaagnay allah waxau ihi laqad anzalnaa wallaahi laqad anzalnaa dhab ahaan waxaanu u soo dejinay oo ilaykum idinka idiin soo dejinnay kitaaban kitaab baanu idiin soo dejinnay waa qur-aanka ah kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum sharaftiinna iyo cisigiinu afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo garaad lahayn alla waxau idhi wa kam qasamnaa wa kam in badan baanu qasamnaa halaagnay oo min qaryatin magaalo ah ay ahlu qarya in badan oo dadka magaalooyin ku dhaqan ah ayaanu halaagnay qaryadaasoo kaanad ahaatay hiya qaryadu daalimatan mid daalimadoo dulmi fashay wa ansha'naa waxaananu abuuray bacdaha qaryadaa aanu halaagnay dabadeed waxaanu unugnoo abuuray qowman qolo aakhariina oo kale falammaa axasuu markay haddaba dareemeen qaryadii la halaagayey ba'sanaa cadaabkayagii markay dareemeen ee indhaha ay saareen ay arkeen idaa hum idaadu waa fujaa-iyo oo wax kadis u dhacay idaa hum waaba iyagoo markiiba minhaa ay min alqarya magaalada xaggeedii yarkuduuna ka yaacaya oo ka cararaya laa tarkuduu waxaa dabeed lagu yidhi oo malaa'igtii ay ku tidhi laa tarkuduu ha cararina oo warjicuu u noqda ilaa maa kii utriftum laydinku nicmeeyey fiihi maaga dhexdiisa magaalooyinkiinni iyo degaankiinnii ku noqdoo ha ka yaacina wa masaakinikum guryihiinniina ku noqda lacallakum waxabaad mudan tihiin oo laga yaabaa tus'aluuna in wax laydin weydiinayo o laydin waraysanayo oon laydinba halaagayn waa istihzaa-un wa sukhriya waa jees jees iyo bahdilaad lagu samaynayo waxay arkeen waa cadaabka cayntiisii cadaabka laftiisii oo ku soo socday arkeen markaasaa jees jees iyo istihzaa darteed loogu odhanayaa waxaba laga yaabaa in laydin waraysanayay dib ugu noqda maxaa la yaacaysaan waayo adduunkay kusoo jees jeesi jireen iyagana maanta ayaa laga aargoosanayaa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii markaa la halaagayey yaa weylanaa alla hooggayaga eh innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin oo dulmi falay yacnii kuwa dulmi falay oo daalimiin ah ayaanu ahaan jiray bay odhanayaan famaa zaalat kamay zuulin baa alla uu yidhi tilka taasi tilka almaqaala odhaahday leeyihiin yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin calaacalka iyo cataabka ay ku calaacalayaan hadalkaas kama zuulin inuu ahaado dacwaahum dhawaaqooda ay ku dhawaaqayaan calaacalkoodu kama zuulin inuu ahaado yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin xataa jacalnaahum ilaa aanu ka yeelnay xasiidan yacni ay maxsuuda kuwa la goostay sidii balka ama hadhuurhka oo kale khaamidiina oo damay sidii dabka oo kale macnaha baktiyey ilaa aanu ka yeelnoy dhammaadeen allah waxau uhi wamaa khalaqnaa maanan abuurin asamaaa samada iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeyaba laacibiina xaala aanu nahay kuwa ku ciyaaraya ciyaar ciyaar iyo dheeldheel umaanan abuurin allah waxau ihi low aradnaa haddaanu dooni lahayn maanaan doonine an natakhida inaanu samaysano lahwan wax lagu mashquulo inaanu samaysano haddaanu dooni lahayn latakhadnaahu waxaanu ka yeelan lahayn lahwiga min ladunnaa agtayada xaggaa saraanu ka samaysan lahayn ee idinkunomaydaan samayseen in kunnaa haddaanu ahaanay faaciliina kuwa samaynaya marnaba ma samaynayno oo wax dhacaya ma aha laakiin haddiiba ay dhici lahayd idinkunomaydaan samayseena agtayadaanu ka samaysan lahayn waxse dhacaya ma aha waa inta shardiye marka laga dhigaynu hadda maray oo waa shardi mustaxiil lagu xidhay waxaan marnaba dhacayn oo mustaxiil ah waxaa kaloo bannaan inta in laga dhiga naafiyo oo markaa macnuhu uu noqdo in kunnaa ay maa kunnaa mabaanaan ahaanin faaciliina kuwa sidaa samaynaya marnaba maanaan ahaanin alla waxau idhi bal kaba kaalay inaanu lahwi samaysanno oo waxaasi wax dhacaya ma ahee naqdifu waxaanu ku ganaynaa bilxaqi xaqa cala albaatili baatilka ayaanu ku ganaynaa xaqa baatilkaanu ku ganaynaa oo fayadmaquhu wuu burburinayaa baatilka xaqii oo waa zuulinayaa oo madaxa ayuu ka bashaaqinayaa ama uu ka burburinayaa oo waa baaba-ayaa fa idaa huwa waaba isagoo baatilkii markiiba zaahiqun mid burburay oo baaba-ay ah oon waxba ka jirin walakum waxaa idiin sugnaaday alweylu hoog mimaa ay min ajli maa shay dartiibaa hoog idiinku sugnaaday kaasoo tasifuuna ilaahay aa ku tilmaamaysaan ubadka iyo oorida edabdarre darteed aada rabbi ugu sifaynaysaan ayaa alla ilahay hoogiyo halaag bay idiinku sugnaaday walahu ay walilaah allah waxaa u sugnaaday man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo waalardi kuwa arlada dhexdeeda ku suganba allah iska leh waman cidda cindahu ilaahay agtiisa ku sugani waa malaa'igta eh laa yastakbiruuna iskama weyneynayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa walaa yastaxsiruuna kamana daalayaan yusabbixuuna ilaahay bay u tasbiixsanayaan oo rabbay nasahayaan oo xumaan oo dhan u diidayaan malaa'igtu alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintiiba oo laa yafturuuna ka daali maayaan allah waxau ihi am ittakhaduu ma waxay yeesheen kuwan gaalada ihi aalihatan kuwa la caabudo oo asnaama miyay samaysteen oo min alardi arlada miyay ka samaysteen aaliho waxay geedaha ka soo qorteen ama dhagaxaanta oo hum aalihadaasi yunshiruuna ma iyagaa soo bixinayoo dib u soo noolaynaya dee jawaabtu waa maya wax dhagax laga qortay ama geed inaanu waxba soo noolaynayn waa la garanayaa oo iyagaaba noolayne maxay noolayn dee waxaan waxba noolaynayna ma mudna in ilaah laga dhigto la caabudo allah waxau ihi low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa cirarka iyo dhulalka dhexdooda hadday ku sugnaan lahaayeen aalihatun ilaahyo la caabuda hadday ku sugnaan lahaayeen ila allahu alla mooyaane aaliha kale hadday ku jiri lahaayeen lafasadataa cirarkiiyo dhulalkuba waa fasahaadi lahaayeen fasubxaana allah ilaahay baa ka nasahan allihii rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ahaayee carshiga khaaliqa abuuray ahaabaa ka nasahan camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaanay rabbi u nisbaynayaan ilaahay waa ka hufan yaho waa ka sarreeya laa yus'alu ilaahay lama weydiiyo camaa yafcalu waxa uu samaynayo wa hum iyagu makhluuqaadku yus'aluuna iyagaa la weydiinayaa am ittakhaduu ma waxay yeesheen min duunihi alla sokadii aalihatan macbuudaad la caabudo ilaahay sokadii miyaa ay ka samaysteen qul waxaad ku tidhaha nebi allow haatuu keena burhaanakum bal xujadiinna idiin caddaynaysa ilaahay cidaan ahayn in la caabudo bal keena ku dheh haadaakani ku dheh towxiidkaa lasoo tilmaamay iyo shirki la-aantaasi dikru man cid waaninteed weeyi yacni kii lagu waaninayay dad dadkaasoo macii aniga la jirkayga ahaaday oo dadka macaygee i rumeeyey waxa lagu waaninayaa waa towxiidkaa qur-aanka ku sugan wa dikru man cid waaninteedna weeyaan towxiidkaasi ciddaasoo qablii aniga iga horraysay kuwii aniga iga horreeyeyna ambiyadii hore loo soo diray iyo umamkii hore loo soo dirayna wixii lagu waaninayey ee lagu wacdinayey towxiidkaasuu ahaayee shirki ma ahayn oo towraad iyo injiil wixii ku yaalay towxiid buu ahaa qur-aanka waxa ku yaallaana towxiid weeyi ambiyadoo dhan iyo kutubtoo dhammi taa way ka sinaayeen oo kumay kala soocnayn bal kaba kaale hadalkaa hore eh akharuhum badidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan alxaqa xaqa garan maayaan oo cilmiba uma leh dee ruuxuna waxaanu garanayn cadowbaa buu yahay almaru caduwun limaa jahil oo fa hum iyagu mucriduuna waa kuwa kasii jeeda xaqa oo garanba maayaan waayo ruuxu wuxuu garanayo ayuu qaataa oo ku dhaqmaa laakiin waxaanu garanayn dee uma soo jeedo oo maba yaqaan wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuul maanaan dirin ilaa haddaanu dirase nuuxii waxaanu u waxyoonaynay ilayhi isaga annahu ana alamra washa'na in arrinka iyo xaalku u yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaaya inaanu jirin ilaa ana aniga mooye ee facbuduunii anigoo kale anigoo keliya i caabuda allah waxau ihi nebi maxamedow adiga hortaa rasuul maanaan soo dirin ilaa haddaanu soo dirase waxaanu u waxyoonanuun mid xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jiree keligay i caabuda oo ambiyo oo dhan iyo rusul dhammaanteed sidaasay ka sinaayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaaladii mushrikiintu ittakhada waxa uu yeeshay alraxmaanu ilaaha raxmaankii waladan ilma ayuu yeeshay subxaanahu ilaahay waa ka nasahan yaho waa ka reeban yahay ilma inuu samaysto bal cibaadun mukramuun bal kaba kaalay ilaahay ilma inuu yeesho eh oo arrintaasi wax jiroo dhacaya maahee hum cibaadun hum iyagu kuwa ay weladka lagu sheegayaa waa malaa'igta eh cibaadun addoommo weeyi addoommadaasoo mukramuuna la sharfoo la karaameeyey oo laa yasbiquunahu ilaahay kalama hormaraan malaa'igtu bilqowli hadalka hadalka alle kalama hormaraan oo wahum iyagu biamrihi ilaahay amarkiisa yacmaluuna ayay ku camal falaan yaclamu waxa uu og yahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday ee mustaqbalka ah oo aakhira iyo umuurteeda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday soo dhaafeen oo umuurta adduunye ah maadi iyo mustaqbalba ilaahay baa og tabaaraka wa tacaala walaa yashfacuuna umana ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman mid mooyaane kaasoo irtadaa rabbi u raalli ka noqday wa hum iyagu malaa'igtu mushfiquuna kuwa cabsanaya weeyi oo cadaabka alle ka cabsoonaya min khashyatihi ay min khashyati illaah ilaahay khashyadiisa iyo cabsidiisa darteed ayaa ay la cabsanayaan waman axadka yaqul yidhaahdo oo minhum malaa'igta ka mid ah wa calaa sabiili alfardi wataqdiir yacni kaba soo qaado wax dhacaya maaha waa mustaxiil laakiin axadka yidhaahdee iyaga ka mid ah innii anigu ilaahun mid la caabudaanahay min duunihi alla sokadii hadday taasi dhacdo ma dhacayse fadalika ka sidaa ku qowlaa najziihi waxaanu ku abaalmarinaynaa jahannama jahannamaanu kaa ku abaalmarinaynaa kadalika sidaanu kaa jahannamo ugu abaalmarino ayaa najzi aalimiina daalimiintaanu abaalmarinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay suuraddan bilowgeeda التخويف من يوم الحساب وتكذيب المشركين للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وعاaقبة المكذiبين waxa alla uu ku tilmaamay cabsigelin dadka lagu cabsigelinayo xisaabta usoo dhowaateen ka dheerayn iyo qiyaamihii inuu dhow yahay waxaa kaloo la tilmaamay beeninta ay mushrikiintu beeniyeen qur'aanka kariimka ah iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo cidhib xumada ka dhalanaysa arrintaa ee ay mudanayaan kuwa xaqa beeniyey allah subxaanahu wa tacaala waxa u ihi iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun dadka xisaabtoodii waa u soo dhowaato kama dheera waanay moogan yihiin oo warba uma hayaan diyaargarowgeeda waxay culimmadu isweydiiyaan wakhtigay aayaddaasi soo degaysay iqtaraba linnaasi xisaabuhum way u dhowaatay iyo maanta intee ka soo wareegtay waa wakhti dheer dee haddana waxaa la lahaa iqtaraba linnaas siday u dhowaatay waxay culimmadu yidhaahdeen wakhtigay aayaddaasi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kusoo degaysay xilligaas marka la eego yacni dib marka loo eego wakhtigii uu nebi aadam ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala yacni cahdigii abuurista aadam laga soo bilaabo ilaa marka la soo gaadho nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo xilligay aayaddaasi soo degaysay waxay saacadda qiyaame dhowdahay marka laysu eego adduunyada markaa intii ka horreysay hore u tagtay iyo inta baaqiga ah oo macnaha marka loo eego wixii horee tegey iyo inta saacadda ka hadhay dee waxa yarayd oo koobnayd inta saacadda ka dhinnayd marka dhowaanshuhu waa sidaas oo inta adduunyada horreysee tagtay ayaa ka badan in badan inta ka hadhay dee markaa waa dhowdaho ma dheera amaba culimmadu waxay yidhaahdeen iqtiraabkan waxaa loo tilmaamay iqtaraba linnaas dee kullu aatin qariib wax kastoo imanaya waa dhowyahoo ma dheera xilli u noqdaba dee waa imanaya aayaad kalena ilaahay waa ku tilmaamay oo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar saacaddii qiyaame waa dhowaatay dayaxiina waa kala dhambalmay waa xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo mucjisadaa dayaxu inuu labaw kala dhambalmay ay dhacday waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay qiyaamadii inay dhacday oo kale oo ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh amarkii alla waa yimidaha degdegsanina waxay culimmadu yidhaahdeen ilaan waynu arkaynaa saacaddii weli inaanay dhicine haddana waa yimid amarkii alle waxa loogu tilmaamay wax dhacay oo tegay oo kale waxa la hubaa dhiciddeeda oo aan shaki ku jirin waana asluub carabi oo fasiixa waxa la hubo inuu dhacayo in laga soo qaado sidii inuu dhacay oo kale nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi farihiisa intuu si ay isugu dhoweeyey ayaa waxa uu ihi bicitu ana wasaacatu kahaatayn in kaadad la tasbiquni waxa uu ihi aniga iyo saacadda qiyaame waxaa lay soo saaray sida labadaa farood isugu dhow yihiin annaka oo isugu dhow oo aan kala dheerayn bal waxaabay ku sigatay inay iga soo horrayso marka nusuustaas oo dhan waxay tilmaamayaan dee qiyaamadii inay dhowdahay oo aanay dheerayn waajibkuna uu yahay diyaargarow iyo dadaal hor leh in la sameeyo on la isdhigan waxaa kaloo uu rabbi tilmaamay sida qur-aanka ay u fudaydsanayaan ee dan iyo muraad aanay uga lahayn maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum ilaahay waxa u ihi subxaanah uma yimaado qur-aan cusub oo soo degistiisu ay cusub tahay oo mar dhoweydun xagga alle ka yimid ilaa hadduu u yimaadose waxay dhegaysanayaan iyagoo iska dheeldheelaya oo ku ciyaaraya oon usoo jeedin oo ka mashquulsan waxaanay ku faqayaan oo siraysanayaan hal haadaa ilaa basharun milukum kani qof idinka idinla mida mooye ma wax kalaa miyaa malag lasoo diro haddii wax lasoo dirayo markaasay qur-aankana ku tilmaamayaan sixir mar ay ku tilmaamayaan riyo isdhex qaado on la kala garanay oo saynu hore u tilmaannay aslu diqhi waxaa la ydhaha qofka xaabada guranaya ee qoriga iyo qodaxda iyo xansaska iyo ka qoyan iyo ka angegan waxba aanu kala meeldayeyn ee wax walba qaadanaya xaabadaasoo kale isku wada jirta ee in la kala sooci karin ayaa diqhiga la ydhaha waxa sidaa isugu qasan in la kala saari karayn marka qur-aankii mar waxay ku tilmaameen sixir marna waxay ku tilmaameen wax isku qasan oo riyo oo kale ah oo xulmiga ama diqhiga waxaa la yidhaah riyada aan hagaagsanayn ee aan la kala sooci karayn ee aan la fasiri karayn ee qofku wax isdhex yaacsan oo isku qasan intuu ku riyoodo haddana hadhow wuxuu sheegay aan ka garanayn marka qur-aanka taasay ku tilmaameen riyadaa isdhex yaacday oo jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa adqaatu axlaamka ay akhlaaqun ra'aha fi nnowm wax isku qasan oo isku dhex jira oon la kala saari karayn oo hurdo uu ku arkay weeyi waxaasuu qur-aan inoogu sheegayaa bay yidhaahdeen haddana waxay yidhaahdeen maye isagaaba samaystay riyana maahe haddana waxay yidhaahdeen waa gabayaa isaguna waa gabay xaqdaradooda iyo beenta ama baadilkooda waxaaba bayaaminayaa hadal keliya inay ka yidhaahdaan qur-aanka way way way isku waafiqi waayeen oo qoloba dhinac bay ula dhaqaaqday maray gabay yidhaahdaan maray sixir yidhaahdaan maray riyo yidhaahdaan taa lafteedaa tilmaamaysa hadalkoodu inuu baatil yahay oo marnaba aanu xaq ahayn dabeed waxay yidhaahdeen falyatinaa biaayatin kamaa ursila alwaluun waxay yidhahdeen qur-aankani haddaanu ahayn waxaanu sheegayno bal hanoo keeno mucjizo sidii rusushii hore dabeed alla waxau ihi subxaanah maa aamanat qablahum min qaryatin ahlaknaaha afahum yu'minuun iyaga kuwii ka horreeyey ee mucjizaadka iyo aayaadka aanu u keennayba may rumayna ma iyagaa rumaynaya jawaabtu waa maya yacni mucjizo aan qur-aanka ahayn oo xisiyoo socota haddii loo keeni lahaa marnaba may rumeeyeen waayo qur-aankii ugu weynaa mucjiso lasoo rogaa bay rumayn waayeen marka waa niman canaad iyo cariigsi uunu socda ilaahayna aayaad kaleu ku tilmaamay nimankaasi inay yihiin niman madax adag oo wax kasta hadduu u yimaado marnaba aan rumaynayn oo ilaahay waxau ihi ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaaءathum kulu aayatin xataa yaraw alcadaaba alaliim allah waxau yidhi kuwa ay ku dhabowday ee korkooda ay ku sugnaatay kelmadda rabbiga ee cadaabku ee cadaabka iyo guuldarrada loo qoray ee gaalada ah rumayn maayaan walow jaa-athum kullu aayah mucjizo kastaa hadday u timaaddo ma rumaynayaan xataa yaraw alcadaaba alaliim ilaa cadaabka xanuujinaya ay ka arkayaan ee indhaha ay saarayaan markaasay odhanayaan rabbiyo waa rumaynay rumayntuse markaa anfici mayso mar kale alla wuxuu yidhi wamaa tuqni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun maxay aayaadka iyo rususha u digayaan u tarayaan dad aan rumaynayn oon marnaba aan rususha raacayn waxba u tari maayaan mar kale alla wuxuu lahaa wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir hadday xataa mucjizo arkaan oo loo keeno iyadoo socota way ka jeedsanayaan waana sixir bay odhanayaan wma taatiihim min aayati min aayaati rabbihim ilaa kanuu canha mucridiin uma timaado aayad ka mida aayaadka rabbiga nebi allow ilaa hadday u timaadose way kasii jeedsanayaan oo uma soo jeedsanayaan wa kaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun allah waxau ihi fara badanaa aayad cirarkiiyo dhulalka ku sugan oo ay dul marayaan oy eegayaan ama ay arkayaan iyagoo kasii jeedo oon kuwaan toobayn waxna aan ku qaadanayn sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun waa isugu mid baa la yidhi kuwaa nebi allow haddaad u digtiyo haddaanad u diginba rumayn maayaanoo waxba ku qaadan maayaan aayaadka waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay waxa u diiday mucjizaadka inuu soo dira inay tahay kuwii horeba inay beeniyeen oo hadduu kuwo kala soo dirana kuwani ay beeninayaan hadday beeniyaanna cadaabka loo soo dedejinayo on dib looga dhigay wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun waataynaa hamuuda annaaqata mubsirata fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa allah waxau ihi subxaanah nooma diidin inaanu aayaadka iyo mucjizaadka u soo diro ilaa inay kuwii hore beeniyeen mooye wax kale nooma diidin nimankii reer hamood waxaanu siinay hashi oo aayad cad oo mucjizo ahayd dabeed waa beeniyeenoo may rumayn manay dayin aayaadkana uma soo dira alla u yidhi ilaa cabsigelin iyo takhwiif mooyaane marka macnuhu waxa uu yahay inaan mucjizaad kaloo qur-aanka ka baxsan loo soo dirin iyagaabay dani ugu jirtaa waa raxmatan bihim waayo haddii inta loo soo diro ay sida qur-aanka beeniyaan dee sidii ummadihii horea cadaabka loo soo dadejin lahaa oo dibba loogama dhigeen waxaa kaloo aayaadkan ku sugan in ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ambiyada uu soo diray ay ahaayeen rag bashar ah waayo shubhadooda ugu weyn nimankan gaalada ah waxay ahayd inay diidan yihiin in bashar loo soo diro rusul ay u noqdaan bashar oo waxay leeyihiin sidee waxa weeyaan bashar rasuul looga dhigaa ma malag lasoo diro malaa'ig miyaa lasoo diro akaana linnaasi cajaba an awxaynaa ilaa rajuli minhum an andiri innaas dadkiima waxa yaab iyo cajab ku noqotay inaanu u waxyoonay nin iyaga ka mida oo aanu u waxyoonay inuu dadka kale u digo dee wax lala yaabo ma aha qof iyaga ka mida in loo waxyoodo wamaa manaca annaasa an yu'minuu ilaa an qaaluu abacata allahu bashara rasuula kuwa kalena kama mancin inay rumeeyaan ilaa inay yidhaahdeen mooyaane ma bashar aadamiya ayaa rasuul laga dhigay miyaa malag lasoo diro marka alla wuxuu tilmaamay horeba inaanu rag bashara mooyaane aanu usoo dirin malag dee dibna aanu usoo dirayn wamaa arsalnaa qablaka ilaa rijaala nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun alla waxa uu yidhi nebi allow adiga hortaa maanaan soo dirin rag loo waxyooda mooye wax kale oo horta cidda lasoo diraa rag bay ahaayeen oo dumar ambiye lagama dhigo basharna way ahaayeenoo dee malaa'ig rusul lagama dhigo aadamiga looma soo diro waayo alla waxau ihi qul low kaana fi lardi malaa'ikatun yamshuuna mutma'iniin lanazalnaa calayhim min asamaa'i malakan rasuula haddii arlada ay ku sugnaan lahaayeen malaa'ig degan oo ku nool oo socotaa sida basharka iyo aadamiga dee samada malag rasuulaanu uga soo dejin lahayn laakiin dee dhulku degaan malaa'ig maahe waa degaan dadka basharka markaa basharkana waxaa loo soo diri karaa uun cid iyaga la midoo la jinsi ah waxa kaluu rabbi tilmaamay rusushu inay yihiin dee jidhkaa bani aadamka oo kale oo wax cunayo oo wax cabayo oon ka maarmayn cuntada kuwa waarayana inaanay ahayn oo ay dhiman doonaan wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mita fahum lkhaaliduun allah waxau ihi nebi allow qof adiga kaa horeeyaba waaritaan umaanaan yeelin oo qofna adduunyada ku waari maayo dee haddaad adigu dhimato ma iyagaa waaraya kulli waa la wada dhimanaya ilaahay markaa waxa uu tilmaamay inuu ambiyadaas ballantii u xaqiijiyo o u rumeeyey oo ballanta ahayd inuu iyaga badbaadiyey inta rumaysa cadowgooda iyo gaaladana uu halaago dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markuu inoo sheegay dikru masaarici alawaliina lilictibaari bihim yacni dadkii hore halkii lagu halaagay si loogu waantoobo wax loogu qaato wa ahlakna almusrifiin ayaa rabbi waxa uu sheegay sharafa hada alqur'aani alkariim qur-aankaa sharafta badan ee horteenna yaalle gacmaheenna ku jira sharafka iyo ciziga ku jira alla uu tilmaamay oo alla waxa uu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idiin soo dejinnay kitaab sharafkiina iyo cizigiina uu ku jiro ee miyaydaan waxba kala garanay haadihi alaaya ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey hadalkiisuna waa xaqe in ummadda islaamka sharafteeda iyo cizigeedu uu ku jiro kitaabka kariimka ah oo ummaddu kitaabkaa markay qaadato ayay cisoobaysaa hadday ka tagtana way dulloobaysaa xaqiiqada maanta aynu ku nool lahayna waxa weeye in ummaddii markay ka durugtay ilaahay kitaabkiisii dulli uu ku dhacay sharaf iyo cizigay lahaayeenna dib ugu soo noqon maayo ilaa iyagu kitaabkoodii ay dib ugu laabtaan wa innahu ladikrun laka waliqowmik wa sawfa tus'aluun allah waxau ihi subxaanah nebi allow qur-aankani adiga iyo qoomkaaga iyo inta ku raacdaba sharaf iyo cizi buu idin yahay waana laydin weydiin doonaa oo nicmadaa qur-aanka ee ilaahay addoommadiisa ku galladaystay sidaa la ysku dayn maaye su-aal baa ka dambaysa ma lagu camal falay oo ma la qaatay mise meel kalea darajada iyo ciziga laga raadiyo qur-aanka dhabarkaa loo jeediyey waa la isweydiin doonaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay sharafta iyo ciziga qur-aanka oo rasuulku waxau yihi ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkaas dad buu kor ugu qaadayaa waa kuwa ku camal fala ee ku dhaqma ee isku xukuma ee isaga ka amar qaata qaarna hoos buu ugu dhigayaa oo waa ku dulaynayaa waa kuwa ku camalfali waaya ee qur-aanka ku toosnaan waaya tacaaliimtiisa xaqiiqadu waxa ay tahay waxaa maanta wax aada looga damqado oo laga murugooda ah in ummadda sharafkeedii iyo cisigeedii intaa u jira aanu ka dheerayn gacmahooda uu ku jiro ee kitaabkaa ilaahay ku karaameeyey meel kale inay u hanqaltaagaan ama ay derajo ka doontaan waa wax laga damqado oo murugo iyo qoomamo badan leh waayo ummaddan awalkeedii hore waxay sharafki iyo ciziga ku gaadheen markay qur-aanka qaateen waxa weeyaan ummadda awalkeedii hore nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intaan la soo saarin waxay ahaayeen dad iska dulaysan oo daciif ah oo cagta hoosteeda la geliyo oon waxba la yskaga tirin bal waxay ahaayeen kuwo iyagoo aan isbixin naf iyo maal toona oo naf isku hay waxay ahaayeen kuwo ninka xoogga badani uunka kale u wixiisa cuno oon iyaguna naf isku hayin adduunkuna aanu naf u hayn dabeed nebiga sala allahu calayhi wasalam markii dhexdooda laga soo saaray ee ilaahay qur-aanka kariimka ah ku soo dejiyey dabeed qur-aankii ay qaateen ee ku toosnaadeen ilaahay cizi iyo sharaf buu qur-aankii ku siiyey oo waxay noqdeen dadkii aan waxba layskaga tirin jirin een sharafta iyo ciziga midna aan lahayn waxay noqdeen acaza alumam wa qaadat alumam ummadaha kuwa ugu sarreeya ayay noqdeen ee ugu sharafta iyo ciziga badan caalamka waxa ku noolina cagahooda hoostooduu yimid oo iyaga ayuu ka amar qaatay ummaddan aakhirkeedan dambana dulliga laga qaadi maayo derajana way ka dheer tahay inta ay qur-aanka ka fog yihiin ee aanay qaadan qur-aanka waxaa cizigii ay ummaddani asalka iyo soo jireenka u lahayd u soo noqonayaa markay qur-aanka u soo noqdaan laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ummad qur-aankeedii qaadan weyday sharaf iyo cizi waa ka dheeryihi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay umamkii hore halaagii ku dhacay wa kam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan waansha'naa wa ansha'naa bacdaha qowman aakhariin qasmiga waxaa la yidhaahdaa shayga laba isleeg u kala jabeen dib u kabmayn ayaa la yidhaahdaa qasmiga markaa waxaan kala jebinay oo burburinoonu baabi'inay weeyaan umamkii daalimiinta ahaa ilaahay marka uu qaryada ku sifeeyey qaryatan kaanat daalima waxaa la yidhaha waa dalaalat limaai walishaara oo waxay tilmaamaysaa sababta lagu halaagay ee dhabarka looga jebiyey waa dulmiga iyo dembiga ay galeen dartii dabadeed umam kalea lagu bedelay mar alla markay cadaabkii arkeenna way ka carareen dabeed waxaa la yidhi waxba ha yaacinee iska jooga iyagoodoo lagu jeesjeesayo famaa zaalat tilka dacwaahum xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin dabeed waxay yidhaahdeen hooggayagee daalimiin baanu ahayn calaacalkaa ay leeyihiin waanu dulminay oo daalimiin baanu ahayn hadalkooda iyo dhawaaqoodu kama zuulin ilaa ay noqdeen sidii waxa weeyaan hadhuudh la gooyey iyo dabbakti oo kale oo halaaggii u caam yeelay dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dalaa'ila qudratihi wa waxdaaniyatih waxyaabaha tilmaamaya ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa oo abuurka cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa ah wamaa khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa laacibiin ilaahay waxau yihi cirarka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya umaanaan abuurin annagoo ku ciyaarayna bal lixikmatin baaliqa xikmad xeel dheer iyo xaq ayaanu ku abuuray cirarka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeyaba laacibiin waa xaalo oo wamaa khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maanta muraadka nafyiga nafyu lkhalqi ujeeddada iyo qaradka ama ujeeddada laga leeyahay maba caddaanayso ilaa la gaadho xaalada oo haddii lagu dayn lahaa wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa dee macno faasid oon muraadkii ilaahay ahayn baa meesha ka soo bixi lahaa oo ah cir iyo dhul iyo waxa u dhexeeya mabaanaan abuurin ujeeddaduna maaha caynkaas in ilaahay anfiyo abuurka laakiin ujeeddadu waxa weeye in la anfiyo oo la inkiro inaan ciyaar loo abuurin ee xaq loo abuuray iyo xikmad xeel dheer oo meelahay culimmadu ka qaataan shayga fadlada la yidhaahda naxwadu inaanu macnihiisu ahayn waa laga maarmi karaa ila kalaamku wuxuu ka kooban yahay cumdo iyo fadlo markaa fadlo waxaa la yidhaahdaa maaha waa laga maarmi karaa oo sida halkan oo kale imika xaaladani waa fadlo cumdo ma aha haddana muraadkii hadalku ma caddaanayo ilaa xaalada la gaadho marka macna alfadla waxa weeye waa hadalku labada jus ama labada tiiree uu ku taagan yahay mubtadaha iyo khabarka ama ficilka iyo faacilka labada jus ee asaasiga ee arkaanta hadalka ah ayaanay fadladu ka mid ahayn laakiin waa laga maarmayaa ma aha mararka qaarkood sida halkan oo kale macnihiibay iyagu ku xidhan yahi oo lagama maarmayo waxaa la mida yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaa wa antum sukaara ilaahay waxau ihi muuminiintiiyey salaada ha u dhowaanina idinkoo sikhraansan waa maraaxishii ama xaaladihii ay soo martay xaaraantinimeynta khamradu shaahidku waxa uu yahay haddii jumlada xaaliyadaa aan la gaadhin oo lagu joojiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaa dee macno faasid oon muraadkii ilaahay ahayn baa ka soo baxaya meesha oo wuxuu noqonayaa muuminiintiiyey salaada ha u dhowaanina waxa meesha laga doonayaana maaha dee ha tukanina eh yacni dhowaansho la-aantu waxay ku qaydan tahay xaaladan ay sikhraansan yihiin marka waxa weeyaan laa taqrabu salaa salaada ha u dhowaanina goorma wa antum sukaara xaala kownikum sukaara xaaladda aada sikhraansan tihiin ha u dhowaanina marka jumlada ismiyadee xaaliyada ah wa antum sukaara wowdu waa waawulxaal eh dee hadalku kama maarmayo haddii kale macnihii iyo muraadkiiba la fahmi maayo marka calaa kullin fadlada macnaheedu maaha kalaamku wuu ka maarmaa ee waxa weeyaan labada jus ee kalaamku ku taagan yahay ayaanay ka mid ahayn allah waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala inaanu cirarka iyo dhulalka baatil iyo dheeldheel u abuurin wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa baila dalika danu ladiina kafaruu fawaylun liladiina kafaruu min annaar allah waxau ihi subxaanah cirarkiiyo dhulalka iyo waxa u dhexeeya baatil umaanan abuurine xaq baanu ku abuuray baatil in loo abuuray iyo dheeldheelna waa malaha gaalada gaaladana hoog iyo halaag baa u sugnaaday ciyaadan billaah allah waxa uu yidhi low aradnaa an nattakhida lahwan latakhadnaahu min ladunna in kunna faaciliin haddaanu doonayno inaanu lahwi iyo wax lagu mashquulo samaysanno oo ubad iyo oori iyo wax lamid a haddaanu doonno inaanu samaysano maanaan doonine dee waxaanu ka samaysan lahayn agtayada ee idinku noomaydaan nisbayseen alla waxa uu yihi arrintaasi se waa mustaxiil oo in kunnaa faaciliin ay maa kunnaa faaciliin marnaba sidaa kuwa samaynaya maanan ahaanin bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaguh faidaa huwa zaahiq walakum alwaylu mima tasifuun allah waxa uu yidhi waxaanu xaqa ku ganaynaa baatilka ayaa sida gantaalka loogu ganayaa fayadmagu markaasuu burburinayaa yadmaguhu waxaa la yidhi asalkiisu waa min addimaaq dimaaquna waa maskaxda oo waa halbowlaha haddii lagugu dhufto aad ka dhimanayso macnaha markaa waxa weeye xaqu baatilka ayuu maskaxda iyo madaxa ka burburinayaa oo aanu ka kacayn markaasuu noqonayaa baatilkii mid baaba-ay oo burburay oon waxba ka noolayn allah waxa uu yidhi walahu man fi samaawaati waalardi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun ilaahay baa mulkiyo iska leh makhluuqaadka cirarka iyo dhulalka ku sugan dhammaantood malaa'igta ilaahay agtiisa ku suganna iskama weyneeyaan alle cibaadadiisa iyo cabsidiisa kamana daalaan ee hedh iyo habeenba waa u taagan yihi allah waxa uu ihi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilah wala almalaa'ikatu lmuqarabuun waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica ciise bnu maryam kamasan taagin addoon ilaahay inuu noqdo malaa'igta ilaahay soo dhoweeyena kamay kibrin cibaadada rabbi axadka ka santaage cibaadada alle ka kibrana ilaahay wakhti dambe ayuu soo xaadirin doonaa oo lagu abaalmarin doonaa wuxuu mutaystay ina aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatii wayusabbixuunahu walahu yasjuduun kuwa ilaahay agtiisa ku sugana malaa'ikatu raxmaan cibaadada rabbi iskama weyneynayaan waanay nasahayaan rabbi iyagoo u sujuudsan waxaa alla uu tilmaamay caqli xumada kuwa ilaahay kayrkii caabudaya am ittakhaduu aalihata min alardi hum yunshiruun ma waxay samaysteen aaliho ayay dhulka ka dhoobdhoobteen ay caabudaan oo iyaga soo noolaynaya dee jawaabtu waa maya oo ma soo bixin karaan mana soo noolayn karaan oo iyagaaba noolayn waxa geed ama dhagax laga qorayaa dabeed alla wuxuu tilmaamay daliil caqli oo aynu ku garan karno ilaahay waaxidnimadiisa iyo wax la wadaagaa ilaahnimada inaanay jirin oonay suurtagalba ahayn oo alla waxa uu yidhi low kaana fiihimaa aalihat ila allahu lafasadataa fasubxaana allahi rabi alcarshi camaa yasifuun haddii cirarkiiyo dhulalka ay ku sugnaan lahaayeen aaliho la caabudo oon allah ahayn cirarkiiyo dhulalkuba waa fasahaadi lahaayeen oo siday u fasahaadi lahaayeen waxay u fasahaadi lahaayeen dee suurtagal ma aha aaliha tiro badan inay adduunka iyo koonka u taliyaan oo haddana taladooda ay iswaafaqdo oo waxaa dhici lahayd haddii ay jiraan aaliha kale ma jiraane waa wax mustaxiil oon marnaba dhacayne laakiin haddiiba ay dhici lahayd waxay noqon lahayd dee inay iskhilaafaan oo isqabsadaan oo mid yidhaahda maanta cadeedu way soo baxaysaa midna uu yidhaahda maya ma soo baxayso miduu yidhaahda anuu cirkan aan abuurta baan iska laalaabanaya midna uu yidhahda dhulkaygaan la dhaqaaqaya way iswada qabsan lahaayeen kadibna kooda roon ayuunbaa reerka u hadhi lahaa laakiin waxay tilmaamaysaa caalamkaas sida habsamida u socda ee mid mid khilaafaya aan lahayn ee mid habsaamaya aan lahayn ee mid walba majarihii iyo madashii loogu talagalay uu ku socdo ee aanu ka baydhay cadeedda hadday noqoto dayaxa xidigaha cirka dhulka maalinta habeenka yacni makhluuqaadka kowniga cir iyo dhulba iyo inta udhaxaysaba habsami u socodkaas iyo nidaamkaa keliyan khilaafka lahayn wuxuu daliil u yahay khaaliqoodii inuu yahay waaxidun laa shariika lah mid keliya oo cid la wadaagta aanay jirin allah waxa uu aayad kale ku yidhi arrintaa isagoo tilmaamaya qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluun ida labtaqw ilaa di lcarshi sabiila subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwa kabiira waxaad ku tidhaha nebi allow haddii ilaahay ay wehelin lahaayeen ilaahyo kale siday ku andacoonayaan ilaahyadaa kale waxay doonan lahaayeen dariiq ay ku gaadhaan allaha carshiga leh si ay uga soo adkaadaan dabadeed dee midkii roon unbaa reerka u hadhi lahaa laakiin alla waxa uu ihi subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwa kabiira ilaah baa ka nasahan oo ka sarreeya afxumada iyo xumaanta ay u nisbaynayaan waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilaah ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaq walacalaa bacduhm calى bacd subxaana allahi cama yasifuun caalim اlgaybi wاshahaada fatacaala cama yushrikuun ilaahay waxau uhi jala jalaaluh ilaahay ma samaysan ilmo aaliha la caabudaana ma weheliyaan oo la jirkiisa may ahaanin haddii ay jiri lahaayeen la dahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa ilaah walba wuxuu abuuruu la tegi lahaa laakiin ma jiraan walacalaa bacduhum calaa bacd barhkood ayaa barhka kale ka sarrayn lahaa oo ka qaalib noqon lahaa ilaahay waxau ihi subxaana allah ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan camaa yasifuun waxay ku tilmaamayaan allaha caalim algaybi waashahaada maqanta iyo muuqatadaba u ogaal badan ee arkaya fatacaala camaa yushrikuun waa ka sarreeya ilaahay waxay la wadaajinayaan oo waa ka nasahan yihi aayaadkaas oo dhan marka ilaahay uu tilmaamayo inuu waaxidun laa shariika lah mid keliya yahoo cidi aanay wehelin mid kasta waxaa lagu khatimayaa tansiiha iyo saraynta iyo nasahaadda rabbi oo subxaana allahi camaa yasifuun فتعالى عما يشركون فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا آياتkaas oo dhan mid walba waxa lagu khatimayaa ilaahay baa ka hufan oo ka reeban oo ka sareeya xumaantay ku sifaynayaan dabeed alla waxa uu yidhi qul haatuu burhaanakum haadaa dikru man maciya wadikru man qablii bal aktaruhum laa yaclamuun waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaa kuwan shirkiga iyo xumaanta samaynaya bal keena xujada iyo daliilkaa u haysataan ilaahay cid aan ahayn in la caabudo waxaad ku tidhaahdaa haadaa dikru man maciya wa dikru man qablii towxiidkaa aan idinku waaninayaa waa waanada aan ku waaninayo cidda i rumaysee ila socota waana waanadii lagu waaninayo umamkii iga horreeyey ambiyada hore loo diray macnuhu waxa weeye kuwii hore iyo kuwii dambaba waxaa lagu waaninayay uun towxiidka oo waxay ambiyadu ka sinaayeen iyo kutubtii la soo dejiyey towxiid ullaahi jala jalaaluh ilaahay waxdaaniyadiisa iyo waaxidnimadiisa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaahay aayaddaana wuxuu ku tilmaamay in ambiyada iyo rususha dhammaantood ay ka sinaayeen towxiidka iyo allah keligii in la caabudoon cid kale lala wadaajin waxaa aayaadka ugu dambeeye rabbi uu ku tilmaamay gaaladii edabta darayd inay yidhaahdeen ilaahay ilmuu leeyahay subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay tabaaraka wa tacaala malaa'igtay alle u nisbeeyeen oo yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah mushrikiintii carbeed edebdaradooda waxay yidhaahdeen malaa'igtu waa hablihii ilaahay ajacalu wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaatha ashahiduu khalqahum satugtabu shahaadatuhum wayus'aluun malaa'igtii addoommada raxmaanka ahayd ayay habla ka yeeleen oo yidhahdeen waa banaatullah waa hablihii ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ma abuurkooday xaadireen oo koobjoog bay ahaayeen halkii lagu abuurayey waa la qori doonaa waxay ka markhaati kacayaan waana la weydiin doonaa yahuudina waxay yidhaahdeen cusayr baa ina ilaahay ah kiristankiina waxay yidhaahdeen ciisa ina ilaahay ah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa qaalat alyahuudu cusayrun ibnu llah wa qaalat annasaara almasiixu bnu llah yahuudi waxay yidhahdeen cusayr waa ina ilaahay nasaarana waxay yidhahdeen ciisa ibnullah ah ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahanyi rabbi waxau yihi malaa'igtaas ay banaatullah ku tilmaameen isagoo sifaynaya bal cibaadu mukramuun iska dhaafo malaa'igtu banaatullaahi maahee waa addoommo la karaameeyey oo laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun ilaahay hadal kalama hormaraan amarkiisaanay qaataan ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey rabbi inuu og yahay waxa ka horeeya makhluuqaadka iyo waxa ka dambeeyaba malaa'igtuna inaanay u ergeyn karin ciduu rabbi raalli ka noqday mooyaane malaa'igtuna inay rabbi ka cabsanayaan iyagoo weyneynaya oo khashyada waxaa la yidhaahdaa alkhawfu maca atacdiim cabsida weyneyntu ay la jirto waayo ruuxu waxaa laga yaabaa dee bahal ama libaax inuu ka baqo biqidda uu ka baqayaa maaha tacdiim iyo weyneyn ama xurmo uu u haye dee naftiisuunbuu u baqay laakiin taa waxa ka duwan cabsida alleh oo cabsida alleh waxaa la socota weyneyn iyo jacayl alla la jecel yahay tabaaraka wa tacaala sidaa darteed ayaa man khaafa allaha haraba ilayh waman khaafa hayrahu haraba minhu ruuxa alla ka cabsadaa xagga alluu u soo cararaa ila ilaahay buu ka cabsanaya oo caabudayaaye laakiin ruuxa ilaahay cid aan ahayn shay kaloo makhluuqa ka baqaa waa ka baxsadaayo kuma soo ordo iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun allah waxa u ihi iqtaraba waxa u soo dhowaaday linnaasi dadkii xisaabuhum ay waqtu xisaabihim xisaabtooda xilligeediibaa u soo dhowaatay walxaal hum iyagu fii gaflah mooganaan ay kaga sugan yihiin xisaabta mucriduuna oo ay kasii jeedaan diyaar garowgeeda iyo dadaalkeedaba alla waxa u ihi maa yaatiihim uma yimaado dadka min dikrin ay dikrun waxyi ama qur-aan uma yimaado oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ugama yimaado qur'aan qur'aankaasoo muxdathin soo degistiisu ay cusub tahay oo jadiidu nusuul ah ilaa hadduu u yimaadase istamacuuhu ay dhegaystaan qur'aanka walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan oo ay ku jeesjeesayaan laahiyatan xaal ay tahay mid ay mashquulsan tahay quluubuhum qalbiyadoodu ay mashquulsan yihiin wa asaruu waxay qarsadeen annajwa faqi ayaa ay qarsadeen aladiina kuwii ayaa faqooda qarsaday dalamuu dulmiga falee dembiga ku dhacay maxaanay ku faqayeen qaa'iliina xaale ay leeyihiin hal haadaa kani miyuu ahaaday maba ahae ilaa basharun bani aadam mooyaane bani aadamkaas oo midlukum idinka idin la mid ah afata'tuuna miyaad u tegaysaan ay atatabicuuna miyaad raacaysaan asixra sixirkaa miyaad raacaysaan qur-aankay ujeedaane walxaal antum idinku tubsiruuna ay taclamuuna aada garanaysaan sixirnimadiisa qaala waxau ihi markaa nebi muxamed waa riwaayadan xabsada markaynu akhrino qiraa'ada kalena waxa weeye qul waxaa tidhaha muxamedow marka qaala waxau ihi nebi muxamed rabbii rabbigay ayaa yaclamu og alqowla hadalka fi samaa'i samada lagaga hadlayo iyo walardi arlada waxaa lagaga hadlayaba wa huwa alleh assamiicu waa ka maqalka badan ee waxaa siraysanaysaan aanu ka qarsoonayn alcaliimu ee cilmiga badan bal kaba kaalay in waxa weeyaan sixir uu yahay qur-aankuye qaaluu waxay yidhaahdeen adqaahu axlaamin riyooyin isku qasan oo isdhex galay oon la kala saari karin weeyi bal kaba kaalay inuu riyo yahay iftaraahu muxamed baa abuurto isagaaba samaystay bal kaba kaalay inuu samaystay huwa isagu shaacirun waa gabayaa ee falyaatinaa biaaya waa jawaabu shardin muqadar oo waxaad u soo qadartaa in lam yakun ilqur'aanu kamaa qulnaa haddaan qur'aanku sidaanu nidhi aanu ahayn falyaatinaa dee ha noola yimaado ha keeno biaaya mucjiso ha keeno kamaa ursila sidii loo soo diray alwaluuna ambiyadii hore sidii rusushii horeba mucjisaadka loo soo raaciyey ha keeno mucjiso socota alla waxau ihi maa aamanat may rumaynin qablahum iyagoo hortood nimankan quraysheed min qarya magaalo ay ahlu qarya magaalo dad ku nooli may rumayn qaryadaasoo ahlagnaahaa aanu halaagnay ee afahumma iyaga yuuminuuna rumaynaya rumayn maayaan weeye waa istifhaamin kaariya ay laa yu'minuuna rumayn maayaan weeyi wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka adiga hortaa nebi muxamedow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonayno ilayhim iyaga aanu u waxyoonayno ee fas'aluu bal hadda nimankii ree makaadoo waxa weydiisaan oo waraysataan ahla dikri kuwa cilmiga la siiye wax garanaya waa kuwii kutubaha hore yaqaane ahlu kitaabka ahaa bal waraysta in kuntum haddii aada idinku ahaateen laa taclamuuna kuwa aan waxba garanayn bal oradoo yahuud iyo nasaare intaa u tagtaan waraysta muuse iyo ciise maxay ahaayeen ma malaa'ig mise rag bashar ah aayaddu sida kalena waa u caamoo wax kastoo masaa'ilkii diinta ku tacalluqayey dee cidda cilmiga u leh waa in la weydiiyo sida adduunyadaba ninka garanaya loo weydiiyo ee ninka waxa weeyaan injineerka ah dhismaha loo weydiiyo ninka dhakhtarka ana caafimaadka loo weydiiyo dee diintana ninka culimada ah waa in la waraystoo la weydiiyo laakiin ma aha diintana nin walba inuu ka fadwoodo adduunyadana nin walba wuxuu yaqaano loo daayo taasi waa gardaree gar ma aha alla waxau ihi wamaa jacalnaahum kamaanaan yeelin rususha aanu soo diray jasadan ay ajsaadan jidhadh jidharhkaasoo laa yaakuluuna aan cunayn alطacaama cuntada aan cunayn laakiin waxaa ku jirta meesha jacalnaahum jasadan yaakuluuna aطacaam waxaanu ka yeelay dee jidhadh wax cunaya oo cabaya wamaa kaanuu manay ahaanin khaalidiina kuwa waaraya uma sadaqnaahum waxaad u soo qadartaa jumlo kaloy ku cadfan tahay jumladan madkuurkii oo awxaynaa ilayhim maa awxaynaa waxaanu ambiyada u waxyoonay waxaanu u waxyoonay uma sadaqnaahum dabeed waxaanu u rumaynay ambiyada alwacda yaboohdii iyo ballantii waa u xaqiijinay oo maxaa loo rumeeyey faanjaynaahum waanu badbaadina ambiyada iyo waman nashaau ciddaanu doonnaba oo intii rumaysay ah waahlaknaa waananu halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbay biisraafihim ahlakna waa dalaalat lishaara walimaa oo waxay tilmaamaysaa musrifiina waxa lagu halaagay israafkooda inuu yahay walaa yadlimu rabuka axada alla waxau ihi laqad anzalnaa allailee dhabahaan baanu idinku soo dejinay ilaykum idinka kitaaban kitaab baanu idinku soo dejinnay kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum sharafkiina iyo cisigiinu ee afalaa tacqiluuna miyaydan caqliya garaad lahayn wa kam qasamnaa wa kam in badan ayaa qasamnaa aanu halaagnay oo min qaryatin magaalo ah ey ahlu qarya in badan baanu dad magaalo ku nool halaagnay qaryadaasoo kaanad ahaatay hiya qaryadu daalimatan mid dulmi fashay wa ansha'naa waxaananu abuuray bacdahaa magaaladaa dabadeed qowman qolo qoladaasoo aakhariina kale falamaa axasuu markii ay dareemeen ba'sanaa cadaabkayagii ay dareemeen idaa hum waaba iyagiiyo minhaa min alqarya magaaladooda xaggeedii yarkuduuna ka yaacaya dee falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana markay cadaabka yaga arkeen iimaankoodi iyo cararkoodu dee anfici maayo waxna u tari maayo laa tarkuduu warjicuu waxaa lagu yidhi markay yaaceen laa tarkuduu waxba ha cararina oo warjicuu u noqda ilaa maa kii utriftum laydinku nicmeeyey fiihi maaga dhexdiisa iyo wamasaakinikum guryihiinii ku laabta lacallakum tus'aluuna waxaba laga yaabaa in wax laydin weydiinayo on laydin cadaabayn qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hooggayaga eh innaa anagu kunnaa waxaanu ahaan jirnay daalimiina kuwa daalimiin ah waxay galeen ee laga goynayay garanayaan oo maanta wax walba waa fahmayaan waxba se u tari mayso alla waxau ihi famaa zaalat kamay zuulin tilka taas ay tilka almaqaala odhaahdaa ay ku calaacalayaan ay leeyihiin yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin odhaahdaasi kamay zuulin dacwaahum dhawaaqooda inay ahaatoy ku dhawaaqaan xataa jacalnaahum ilaa aanu ka yeelay xasiidan ay maxsuudan kuwa la gooyey waa sida hadhuudhka marka la gooye gunta lagu simo beerta marka la jaro mid la gooye ilaa aanu ka yeelay kuwaasoo khaamidiina damay sidii dabka dab baktiye oo kale ay baabi-een oo ay dhammaadeen alla waxau ihi wamaa khalaqnaa maanan abuurin asamaaa samada iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya laacibiina xaala aanu nahay kuwa ku ciyaaraya low aradnaa haddii aanu dooni lahayn maanaan doonine an natakhida inaanu yeelanno lahwaa wax lagu mashquulo oo ubadiyo oori iyo wax lamida haddaanu doonayno maanaan doonine latakhadnaahu waxaanu ka yeelan lahayn min ladunnaa agtayadaanu ka samaysan lahayn in kunnaa ay maa kunnaa annaku maanaan ahaanin faaciliina kuwa sidaa samaynaya bal naqdifu bilxaqi cala albaail bal kaba kaalay taas inaanu lahwi samaysano oo maanaan samaysan samaysanna mayne naqdifu waxaanu ku ganaynaa bilxaqi xaqa waxaanu ku ganaynaa cala albaaili baailka ayaanu ku ganaynaa fayadmaguhu dabadeed xaqu wuxuu burburinayaa uu baabi'inayaa baailka faidaa huwa waaba isagoo markiiba baailkii zaahiqun mid burburo baaba-ay ah walakum waxaa idin sugnaaday alweylu hoog mimaa min ajli maa shay dartii baanu idinku sugnaaday kaasoo tasifuuna aada ku tilmaamaysaan alle oo ilaahayna uu ka nasahanyo uu ka hufan yahay walahu ay walilaah alla ayaa iskale man fi samaawaati samooyinka dhexdooda kuwa ku sugan iyo walardi arlada dhexdeedaba waxaa ku sugan waman axadka cindahu ilaahay agtiisa ku suganna kuwa alle agtiisa ku sugani waa malaa'igta eh laa yastakbiruuna kama iskama weyneynayaan can cibaadati ilaahay cibaadadiisa walaa yastaxsiruuna kamana daalayaan yusabbixuuna ilaahay bay nasahayaan oo ceeb iyo xumaan oo dhan u diidayaan alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintiiba laa yafturuuna kamana daalayaan am ittakhaduu ma waxay yeesheen aalihatan macbuudyo la caabudo macbuudaad la caabudo miyay samaysteen oo min alardi arlada xaggeeda ay ka samaysteen aalihadaasoo hum iyagu yunshiruuna soo noolaynayo dib u soo bixinaya ma sidaasaa dhacday waa maya oo dee asnaamtoodu iyagaaba noolayna maxay noolayn low kaana hadday ahaan lahayd fiihimaa cirarka iyo dhulalka dhexdooda aalihatun ilaahyo kale hadday ku sugnaan lahaayeen ila allaahu alla mooyaane lafasadataa cirarkiiyo dhulalkuba waa fasahaadi lahaayeen fasubxaana allah ilaahay baa ka nasahan oo ka hufan allaha rabi alcarshi carshiga weyn rabbigiisa ah camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan ayuu ilaahay ka nasahayo oo ka reeban yahay laa yus'alu lama weydiiyo rabbi camaa yafcalu waxa uu samaynayo wahum yus'aluuna iyagaa la weydiinayaa halkaa waxaynu xusaynaa wujuubu linqiyaadi lixukmi illahi alqadari washarci waajibnimada ay waajib tahay in loo hoggaansamo ilaahay wuxuu xukumo qadar ahaan iyo sharci ahaanba dadka qaarkood iminka waxaa soo badanaysa dad ilxaad iyo diin la-aan ku dhacaya oo marka ay wax soo kordhaan odhanaya muxuu ilaahay sidan u samaynaya waxaasina waa wax aan dadka mu'minka ama qof ilaahay rumeeyey wax ku habboon ma aha waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadka isagaa abuuray siduu doonana isagaa ugu talinaya dhib iyo dheefbana isagaa ku imtixaamaya iimaanka tiirashiisa lixdaana waxaa ka mid a aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih in qadarka la rumeeyo kiisa khayrka ah iyo kiisa sharka aba ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmih wa huwa sariicu lxisaab ilaahay isagaa wax xukuma wax xukumkiisa ka daba iman karaana uma sugna xisaabtiisuna waa deg deg badanta waxaa kaloo alla uu yidhi ina allaha yaxkumu maa yuriid ilaahay wuxuu doonuu xukumaa waxaa kaloo rabbi uu yidhi ina allaha yafcalu maa yuriid ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa waxaa kaloo rabbi uu yidhi facaalu limaa yuriid ilaahay waa ka samaynta badan waxa uu doono ee uu damco een cidina ka celin karay ilaahay markuu tilmaamay reer samuud iyo halaaggii uu ku caam yeelay waxa uu rabbi yidhi fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay markuu dembigay sameeyeen reer samuud sababtiisa ku halaagay ee cuquubadiina uu ka simay ee uu ku caam yeelay ayaa wuxuu ku gebagabeeyey walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay cidhibteeda dambe ka baqan maayo cid godob u raacdo weydiisa maxaad sidaa u yeeshay ka baqan maayo rabbi subxaana waxaa halkaa markaa laga qaadanayaa ruuxa mu'minka ah ee mu'minka dhabtaa ah wax allo waxa xagga alle kaga yimaada wuu rumaynayaa waayo ilaahay dhib iyo dheefba waa kugu imtixaamaya wanabluukum bishari walkhayri fitna wa ilayna turjacuun marka ruuxa muuminkii ma yidhaahdo maxaa sidani u dhacday iminka cudurkan ay waxa weeyaan corona virus u bixiyeen ilaahay haynaga badbaadiyo ummadda islaamkana allaha ka dulqaadee dee dad fara badan baa diintoodiiba ku waayey qaar baa meelaha warbaahinta kusoo qoraya ilaahay dadka miyuu iska laynaya muxuu waxaan ugu soo diray tacaala allahu can dalika culuwan kabiira dee waa gaalnimo islaamnimo ma aha qofka muslimka ihi waxaa ma yidhaahdo waayo dee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xilligiisii iyo dadkii naga fadliga badnaa ayaaba daacuunka iyo aafaadka iyo cuduradan caamkii ay dhici jireen marka waa wax dhaca mararka qaarkood dee ilaahay addoommadiisa wuxuu doono inuu ku ciqaabo ama uu ku imtixaamo waajibkuna waa in la toobad keeno alla loo noqdo oo qadarka la rumeeyo oon la argagixin oo ilaahay la baryo taasunbaa munaasab ah laakiin haddaad tidhaahda ilaahay muxuu sidan u sameeyey dee wuxuu u sameeyey isagaa ku abuuro ku mulkiyo siduu doono samaynaya oo adiga ku leh marka laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun dadkaa la weydiiyaa oo dadkaa la odhanaya maxaad waxaay waxaa u samaysay illa waa addoomo laakiin ilaaha khaaliqaa lama yidhaa muxuu sidaa u sameeyey allah waxa uhi laa yus'alu la weydiin maayo rabbi camaa yafcalu waxa uu samaynayo wax waluu rabbi samaynayo ama uu xukumana waa lixikma waa xikmad xeel dheer ama gara ama ha garan adigu laga yaabo inaanad garan laakiin wax walba xikmad xeel dheer baa ku jirta afcaasha iyo aqwaasha iyo sharciga ilaahay uu jidaynaya dhammaantii waa lixikmatin baaliga laa yus'alu lama weydiiyo rabbi camaa yafcalu waxa uu samaynayo wahum iyaga ayaa yus'aluuna la weydiiyaa waxay samaynayaan am itakaduuma waxay ka yeesheen min duunih ilaahay sokadii aalihatan ilaahya miya ay yeesheen qul waxaad ku tidhaha nebi allow haatuu balkeena burhaanakum bal xujadiinna iyo daliilka tusinaaya shirkigu inuu bannaan yahay bal hadda bayaami oo keena haadaakani ku dheh dikru man mid waanintii weeyaan kaasoo macii aniga la jirkayga ahaaday yacni cidda aniga ila socotee i rumaysay waxa lagu waaninayo weeyaan tawxiidkan lasoo tilmaamay wa dikru man cid waaninteedna weeyaan ciddaasoo qabli aniga iga horreysay oo ummadihii iyo ambiyadii iga horreeyeyna waxay dadka ku waaninayeen dee tawxiidkaasuu ahaa alla waxau ihi bal akaruhum bal kaba kaalay taase akaruhum badidoodu laa yaclamuuna garan maayaan alxaqa xaqa oo fahum iyagu mucriduuna waa kuwa kasii jeeda xaqa wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi allow min rasuulin rasuul maanaan dirin ilaa haddii aanu dirase nuuxii waxaanu waxyoonanay ilayhi isaga annahu ana alamra washana xaalkiiyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooye ee facbuduuni icaabuda wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii ittakhada araxmaanu ilaaha raxmaankii waxa uu samaystay waladaa ilmo subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay taas bal kaba kaalay taas oo alla ilmo ma samaysane hum iyagu kuwan malaa'igta ihi cibaadun addoomma alla weeyi addoommadaasoo mukramuuna la sharfay laa yasbiquunahu ilaahay kalama hormaraan bilqowli hadalka oo wahum iyagu biamrihi ilaahay amarkiisa ayaa yacmaluuna ay ku camalfalayaan amarka alle ayay ku camalfalayaan yaclamu waxa uu og yahay rabbi maa bayna aydiihim wax hortooda ahaaday iyo wamaa khalfahum gadaashooda waxa ahaadayba oo walaa yashfacuuna umana ergeyn karaan ilaa liman mid mooyaane kaasoo irtadaa rabbi uu raalli ka noqday wa hum iyagu mushfiquuna waa kuwa cabsanaya min khashyatihi ay min khashyati illaah ilaahay cabsidiisa darteed ayay la baqayaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online